wasiirka horumarinta caafimaadka somalilan xasan maxamed cali gaafaadhi iyo wasiirka horumarinta maaliyadda somalilan sacad cali shire ayaa si wadajira xarigga uga jira qeybta gargaarka degdega ee saalka guud ee magaalada hargeysa munaasabadda xarigga looga jiray qeybtan cusub ee gargaarka degdega ee xagoobjoog ka ah xubno ka tirsan maamulka somalilan dhaqaatiir maamulka istaalka hargeysa iyo marti sharaf kale agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka somalilan maxamed cabdi xargeeye ayaa ka waramaya qeybaha lagu soo kordhiyay istaalka wasiirka horumarinta caafimaadka somalilan xasan maxamed cali gaafaadhi iyo wasiirka horumarinta maaliyadda somalilan sacad cali shir ayaa si wadajira ugu booriyey maamulka iyo dhaqaatiirta istaalka inay ilaashadaan istaalka islamarkaana si wanaagsan ugu adeegaan bulshada